halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii caamoos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamoos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada beytel wuxuuna nebiga isagoo arrinkaasi ka hadlayaa uu leeyahay haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbiga saas ku samayn wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada beytel ama samaariya intaasi looga jawaabayo fawaaxishada magaalada ka dhex socota
isay begraadu ku curagtayo abunaga cayni cebiyo ciqaab isay begraadu ku curagtayo naga cayni cabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga cayni abow cebiyo ciqaab hadduu ku curatayo cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga cayni abow cebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cafiyo naga cayni abow cebiyo ciqaab masiixi camaal samanta loo cuno naga cayni abow cebiyo ciqaab
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay meydhiska cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban markaasoo nebigu uu lahaa wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamaduu idinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdaan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad iridda ku sameeya intaas waa inta laga doonayo insaanka dhulka ku nool haddaba dhagaystee aan su'aal ku weydiiye miyaad diyaar u tahay inaad maanta samada aaddo ama aad qaabisho masiixa oo aad ka hor muuqato miyaadse wax waliba iska habaysay rasuul bawlos oo masiixiyiintii reer korintos la hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan laakiin haddaynu innaga dhexdeenna iska xukumi lahayn laynama xukumeen sababtaasi aawadeed ayay inoogu ahmiyad ballaaran tahay inaannu wax waliba u qiranno sayid ciise masiix waxaan doonayaa in xisaabtaydu xaggiisa ay ku yidhaato ama aan idhaahdo dembigayga kaba soo qaad in aad qof si been ah ugu markhaati furtay iyo in qof kale oo masiixi ah aad xamatay kaba soo qaad in markaasi sayid ciise masiix aad ka hor timid miyay kula tahay inuu kugu faraxsanaanayo oo uu garbaha kaa dharbaaxayo miyuuse kugu leeyahay isagoo ogsoon dembiyadaada aad qarinayso war waxaad tahay nin xer ah oo wanaagsan nin yahow barakaysan waxaan kuu sheegayaa in xisaab kulul aad kala kulmayso masiixa hortiisa waa in wax waliba ilaah hortii la keeno waayo wax waliba waa in xagga rabbiga ay ku hagaagsan yihiin oo aadan waxba qarinin haddii kale waxaa imaanaya maalintaa aad ka hor muuqan doonto kursiga xukuumadda ee masiixa nebi caamo si wacan ayuu ula hadlayaa dadkiisa oo wuxuu leeyahay kuwiinna doondoonaya inay ilaah la kulmaanow yaanay idinla noqon in maalinta rabbigu ay tahay mid farxadeed maalinta rabbigu waxay ku bilaabanaysaa godcur waxaana ay ku dhammaanaysaa iftiin haddii aad tahay qof masiixi ah weli waxaad ka hor muuqanaysaa masiixa oo waxaa la eegayaa sidii shuqulladaadii aad jidhka ku samaysay ay ahaayeen balse haddaan idinku celiyo ciqaabtu ma qusayso badbaadadaada waxaa la eegayaa wixii aad jidhka ku samaysay waana lagu miisaamayaa oo waxaad helaysaa ammaan haddii wixii aad samaysay ay ammaan lahaayeen haddii kale waxba heli maysid laakiin welibana lumin maysid badbaadadii aad masiixa ka heshay bilxaqiiqa shuqulkaaga ayaa loo eegayaa noloshaada iyadoo welibana aanay saamaynaynin nabaaddiinadii aad ku heshay rumaysadkii masiixa miyaanay wax la yaab leh ahayn taas saaxib haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka shanaad ayaannu haatan isla eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan waa sidii nin libaax ka cararay oo oorso ay ka hor timid ama intuu guri galay derbiga ku tiirsaday oo markaasi abeese gacanta ka qaniintay nebi caamos wuxuu hadalka u kala dhigayaa ama u soo jeedinayaa sida nin waliba oo reer miyigeenna ah hadal uu u sarbeebo wuxuu isticmaalayaa maahmaah iyo suugaan sarraysa si uu ugu muujiyo kuwa ay la tahay inay rabbiga hortiisa ku quman yihiin laakiin dembiilayaasha ah masalada uu isticmaalayana waa kuwa run ahaantii suugaantoodu ay sarrayso waxay laba wejiilayaasha maalintaasi u noqon doontaa sida iyagoo qodaxi ay gacanta ka mudday oo dhiig uu ka yimid oo intii ay raadsanayeen wax ay dhiigga ku joojiyaan gadaashooda uu libaax ka soo baxay oo markii qofku u damcay inuu libaaxa ka cararo ayaa waxaa hortiisa ka soo baxday oorso ama weerweynaha laga helo qaaradda yurub haddaba waad malomalayn kartaa sida ay noqonayso maalintaasi markii uu oorsada ka soo cararay qofku ayaa uu daalay oo xoogaa yara nastay ayaa haddana geedkii u taagnaa dushiisa waxaa ka soo degtay abeeso ama jilbis markaasay la noqonaysaa in libaaxu uu u roonaa waayo isla markiiba ma dhinteen haddii libaaxu uu qabsan lahaa balse iminka haddii jilbisku u qaniino isla markiiba wuu dhimanayaa wuxuu nebigu adkaynayaa oo uu dadka ka dhaadhicinayaa inaanay la noqon inay ilaah ammaanayaan oy weynaynayaan oy cisaynayaan iyagoo weliba ilaah ku sharaf jebinaya sida ay u nool yihiin markii haddaba dhegaystow aad masaakiinta khiyaanayso oo wixii uu ku noolaan lahaa hal bil oo dhan kala wareegto saddex maalmood gudahood waayo waxaad qaali ka iibinaysaa raashinkii uu ku noolaan lahaa oo gurigii uu degganaa waad ku qaaliyaysay oo maciishadii ayaad sare ugu qaaday haddii uu kuu soo dacwoodana aad dharbaaxo iyo feer ugu jawaabayso haddana aad leedahay ilaah baan rumaysanahay soo ilaah ka dhigi maysid dhegaystow sida inuu keliga ilaah kuu yahay balse aanu ilaah u ahayn kan aad silcinayso labada weji ee aad ku shaqaynayso ee midna aad ilaah naxariis iyo kheyr kaga raadinayso kan kalena aad ku gumaadayso walaalka ayaan innaba ilaah dhankiisa ka keenaynin jawaab wanaagsan ama jawaabo wanaagsan iyo barakada aad malaynayso waxayse ku noqonaysaa sidii nebigu hadalka uu u dhigay oo maalinta rabbigana waxaad kala kulmaysaa argagax waxaa nebiga uu ku leeyahay kuwa labada weji ku shaqeeya sida tan waa sidii nin libaax ka cararay oo oorso ay ka hor timid ama intuu galay gurigiisa derbiga ku tiirsaday oo markaasi abeese gacanta ay ka qaniintay haddaba lawajiilayaasha sanad waliba arooska ku jira oo haddana ay la tahay inay darajaynayaan ilaah waxay la kulmayaan ciqaab daran oo la mid ah tan ninka libaaxa ka soo orday oo oorsada ay gadaal uga timid oo kale oo markii uu ka soo baxsadayna soo galay gurigiisa oo aqalka dhexdiisa ay abeesada ama halaqu uu ku qaniinay haddaba kuwiinna masiixiyiinta ah waxaad leedihiin mid aan laydinka qaadanaynin waxana weeye badbaadadiinna laakiin waxaa suuragal ah inaydan hawshii aad qabateen waxba abaalmarin ah ku helin markii la tijaabiyo haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu idin akhriyaynaa aayadda labaatanaad ee cutubka shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maalinta rabbiga soo ma ahaan doonto gudcur aan iftiin lahayn iyo xataa gudcur weyn oo aan dhalaal lahayn waxaa nebiga uu uga digayaa kuwa ay la tahay in yowmatal xisaabka ay wanaag la kulmi doonaan in xaalku sidaasi uu ka duwanaan doono maalinta rabbiga waxay ku bilaabanaysaa xisaab taasoo weli ay dhowrayaan reer banu israa'iil haddaba waxaa jira wakhtiyo badan oo xisaab ah waxaana maalinta rabbigu ay qayb ka tahay maalmaha xisaabta waxaa kaloo maalinta rabbiga ay ka mid tahay oo lagu tiriyaa imaanshaha labaad ee sayid ciise masiix dhulka uu imaan doono oo ah dhammaadka boqortooyooyinka dunida iyo bilowga boqortooyada masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu dhegaystayaal horay idinku wadi doonnaa aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan inkastoo aad ii bixisaan qurbaanadiinna aad gubtaan iyo qurbaanadiinna haruurka ah aniga aqbali maayo oo qurbaanadiinna nabaaddiinno oo xoolihiinna buurbuuranna danka yeelan maayo iga fogeeya qaylada gabayadiinna waayo anigu dhagaysan maayo luqadda shareeradihiinna waxaa ilaah oo ogaaday in diimahooda aanay taabanin sida ay u nool yihiin oo waxa ay sheeganayaanna kuma dhaqmaan waxaa dadka ilaah laga doonayaa inay gartaan in rumaysadkooda uu noqdo mid xor ah rumaysadkuna ma ahan inuu noqdo mid itaal daran ama mid aan waxtar lahayn waa in waxa aad rumaysan tahay noloshaada laga arko waxaad arkaysaa kuwo isku sheegaya mashaa'ikh laakiin haddana markii ay timaado caatifad qabiil u xaklinaya dhanka qabiilka waxaa la doonayaa in markii qabiilka iyo rumaysadku ay iska hor imaanayaan inaad ka doorato rumaysadka aad ilaah ku qabto oo aanay caatifad qabiil kula tegin waa inaadan garta u qalloocin laaluush ama eex qabiil aawgeed waa in rumaysadkaaga laga dhex arkaa shuqulladaada oo rasuul yacquub oo arrinkaasi kala hadlaya masiixiyiinta ayaa wuxuu leeyahay rumaysadka aan shuqulka lahayn waa meyd rasuul bawlos wuxuu leeyahay waxaa laynoo badbaadiyey in noloshayada laga helo shuqullo wanaagsan oo waxyaabaha ay rasuulladu inoo sheegayaanna waa muhiim wakhtigii nebi caamuusna reer banu israa'iil waxay ku noolaayeen nolol aan istaahilin rumaysadkooda haddii qofi uu joogi lahaa dhexdoodana waxaa u muuqan lahayd labawejiilanimada ay ku dhaqmayaan dhinac ilaah bay kala socdaan dhinaca kalena waxay ka silcinayaan kuwii hoos joogay ilaahna labawejiilanimadaas aad iyo aad buu u necab yahay waxay u tegayeen hablaha ragga ay ka xoolo badan yihiin ay qabaan oo waxay kaloo boobi jireen masaakiinta iyo kuwa ka awoodda yar waxay dadkii ka hor keeneen ilaah oo waxay dadkii bareen caabudista weeshii dahabka ahayd ee ay ka taageen markii ugu horraysay beytel waxaa loo baahan yahay haddaba markii aad qiratid inaad ilaah jeceshahay oo aad soo raacayso masiixiisa in jeceylka masiixa qalbigaaga laga arko oo uu kaa baabi'iyo aarsiga huqda iyo ciilka haddii kale afka uunbaad ka sheeganaysaa inaad masiixi tahay laakiin weli waxbaa kuu laaban haddaadan cadowgaaga cafinin toddobaatan goor oo min toddoba ah weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka shanaad waxaanan idiin akhriyaynaa haatan baalka kun boqol afartan iyo toddoba waa kitaabka axdigii hore kitaabkii nebi caamos aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiinse cadaaladdu sida biyo ha u qulqusho oo xaqnimaduna sida webi fatahaya ha u yaacdo bal reer banu israa'iilow allabaryo iyo qurbaanno miyaad cidladii iigu bixiseen afartankii sannadood waxaadse sidateen taambuuggii moleg iyo sanamyadii kiyuun kaasoo ah xidigtii ilaahiinnii oo aad nafsaddiinna u samaysateen bilxaqiiqa markii ay cidlada marayeen reer banu israa'iil oo ay nebi muuse la socdeen ayay mararka qaarkood iyagoo nebi muuse uusan ogeen si qarsoodi ah ilaahyadooda ay samaysteen wax ugu bixin jireen oo asnaamtii ay wax u bixin jireen waxaa ka mid ahaa sanamka la yidhaahdo moolekh oo isagu ay caabudi jireen dadkii bariga ee karaahiyada ahaa waxaa sanam dab lagu gaduudiyey oo gacmihiisu fidsan yihiin saari jireen ilmaha ay dhaleen oo allabari ahaan ayay u bixin jireen waxaana halkaasi lagu halakayn jiray carruur fara badan waxaa la mid ah kuwa iska dhigaya inay ilaah caabudayaan toddobaadyada oo dhan oo markii ay fursad ka helaan kuwa aan waxba galabsan ee ay doonayaan inay dhacaan gudcurka ka soo toogta markii uu la safan yahay jameecada wuxuu iska dhigayaa nin ahlu taqwo ah wuxuuna qalbiga ku haystaa xumaan iyo inuu wax soo halakeeyo ama soo halaago dabadeedna dib ugu soo noqdo jameecadiisa waxay la tahay in ilaah aanu arkaynin waxa uu samaynayo weliba waxaa jira kuwo ka mid ah jameecada masiixiyiinta ah wakhtiga maalinimada iyo maalmaha axadda markiise ay ka tagaan jameecada waxay samaynayaan waxyaabaha noloshoodu ay jeceshahay waxbay damcayaan oo waxay doonayaan inay mid kale jegadiisa qiyaamo ku qaataan iyagoo hadallo been ah ka sheegaya ilaahna wuu necab yahay xumaanta iyo xaasidnimada bini'aadanka iyagoo weliba iska dhigaya sida inay ilaah darajaynayaan haddaan soo koobno meeriska cutubka shanaad ayaannu haatan idiin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed rabbiga magaciisu yahay ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay anigu waxaan idinka dhigi doonaa in maxaabiis ahaan laydinku kaxaysto dimashaq shishadeeda waxaa haddaba ilaah xukumay sida nebigu uu waxyoonayo in israa'iil la ciqaabi doono wakhti mustaqbalka ah waxayna u gacangeli doonaan reer dimashaq oo marka uu leeyahay nebigu dimashaq shishadeeda ama meel suuriya ka sii shishaysa ayuu ka hadlayaa magaalada niniweh waxaa ilaahu ku leeyahay reer banu israa'iil reer ashuur ayaa iyaga loo gacangelin doonaa oo waxaa dalkooda looga wadan doonaa masaafuris waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii shanaad ee kitaabkii nebi caamos oo gebigiisba looga hadlayay ciqaabta ku soo degaysa reer banu israa'iil wakhti mustaqbalka ah ilaahna sidii uu kaga hadlay afkii nebiyada ayuu sameeyey oo waxay noqotay in reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa loo kaxaysto dhulka reer ashuur iyo dimashaq shishadeeda waxaanan iminka si dawaali ah dhegaystayaal idinku bilaabaynaa cutubka lixaad ee kitaabkii nebi caamos waxaa haddaba cutubkan lixaad uu ku bilaabanayaa maaddada ugu horraysa ee ah in israa'iil loo canaananayo si ay xumaatooyinkooda uga tagaan ama uga leexdaan marka ay sidatan tahay nebi caamos wuxuu ku bilaabayaa cutubkan farriin hoog iyo halaag xambaarsan oo waxaa farriinta halkudhiggeedu uu noqonayaa waxaa iska hoogay haddaba isagu ma ahan nebi farriimihiisa ay ku badan yihiin weedha ah waxaa iska hoogay isla sida nebiyada kale ee kitaabka axdigii hore iyo weliba kitaabka axdiga cusub kitaabka muujintii ayaa waxaa isna uu ka hadlayaa hoogga dadka ku imaanaya wakhtiga ugu dambaynta oo laga waayimayo farriin la mid ah ta nebi caamuus markaasoo uu leeyahay waxaa iska hoogay haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal meeriska ayaannu haatan idin marinaynaa aayadda koowaad ee cutubka lixaad waa baalka kun boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxaa iska hoogay kuwa siyoon xasiloonaan ku nool oo buurta samaariya ammaan ku deggan kuwaasoo ah kuwa caanka ah ee madaxda qurumaha oo dadka israa'iil u yimaadaan siyoon dabcan waxay ka mid tahay boqortooyada koonfureed ee reer yuhuudah markaana labada qaybood ee qaranku uu ka kooban yahay ayaa iminka lala hadlayaa waana reer yuhuudah iyo reer banu israa'iil oo ay hormood u yihiin reer efraayim siyoon waxay xarun u ahayd diimaha oo waxaa halkaasi ka dhisnaa macbudkii weynaa ee yeruusaalem samaariyana waxay ahayd magaalo dhaqamo badan oo ay joogaan qowmiyado badan oo waxaa ka talinaysay halkaasi boqortooyo xoog weyn waxaana nebigu haatan uu leeyahay waxaa iska hoogay kuwa siyoon xasiloonaan ku nool waxaa dadku ay isku yidhaahdaan maalin wanaagsan ama cawaysin wanaagsan amase waxaas iyo waxaas dhib ha u arkin iyadoo weliba uusan qofka u rajaynaynin cawaysin wanaagsan ama maalin wanaagsan markaa reer banu israa'iilna sidaas ayay isku oran jireen oo wax waliba si fudud bay u qaadan jireen oo waxaa hadalkooda ku badnaa waxaas iyo waxaas dhib iyo shiddo ma laha weliba dadkii xumaan bay galayaan maalin iyo habeen oo waxaa ilaah uu leeyahay waxaa iska hoogay kuwa xasiloonaanta ku fadhiya siyoon ama magaalada yeruusaalem waxay haddaba kuwaasu haysteen hodantannimo wakhti dhulka u barwaaqaysnaa quruun waliba ee dunida ku nool markii ay barwaaqo haystaan dhanka ilaah ma xasuustaan soomaaliduna waa la mid quruumahaas markii roobka uu do'o oo xooluhu ay cayilaan oo dhulku uu aaran noqdo waa marka caanaha ciirta ah bannaanka lagu daadiyo e waxay bilaabayaan inay ciyaar qabsadaan oo sacab iyo mashxarad ay meel waliba ka yeerto ragga dhallinyarada ah waxay raadsanayaan habla ay guursadaan kuwa odayaasha ahna waxay doondoonayaan naag labaad ama garoob ha ahaato ama mid gabarnimadii ku weynaatay ha ahaatee nin ilaah dhankiisa ka hadlaya arki maysid wakhtigaas oo kale waxaad meel fog ka maqlaysaa sacab iyo jaanta oo isqabsatay oo markii aad soo dhowaato waxaad maqlaysaa iyaga oo leh caddeey ka yar ceebla daba kurusey hooy hooy cawada ka gadaal cayaar ma lehe hooy hooy ama iyagoo leh haddaad reer banaadir tahay gabley shimbir iyo gariiraa isgaadaya haddii aad reer etoobiya tahayna waxaad maqlaysaa iyagoo leh dhar cad oon xiraniyo dhacliya boqor iyo dhaantada dhaqan baan u lahayne reer waqooyiguna waxay yidhaahdaan hoobeeya hoobeeya hoobeeyoy heeri maahee hana haaban hana haaban nimaan heelaa ma habboone habeenka xiga ayaannu meeriska halkii idinka sii wadi doonnaa iyo majaajiladaba balse waannu garannay baan filayaa in marka xooluhu ay tarmaan wakhtiguna uu wanaagsan yahay inaan ilaahba la xasuusan markaa dhegaystow ha la yaabin reer banu israa'iil oo adiga qudhaadaba isla yaab waayo iyaga keliya ma ahan kuwa ilaah ilooba markii jeebka uu buuxo oo yaanay kula noqonin inaad ka quduusan tahay ama aad ka duwan tahay dadnimo ahaan innaga qudheenna waxaa inagu badan qallooca iyo fallaaganimada iyo amardiiddada
fikradu gulcurataayo magacay miyaabo ceeliyo ciqaab arayo cilaaq baa kii kacagayo magacay miaabow ceebiyo ciqaab
ciisahay fikradu ku curatayo magacay miyaabo ceeliyo ciqaab masiixi camoona yeesha cayniyo magacay miaabow ceebiyo ciqaab isahay bigradu ku curatayo magacay miyaabow ceebiyo ciqaab ilaminta midkiisiyey cagaho magacay miaabow ceebiyo ciqaab isahay bigradu ku curatayo magacay miyaabow ceebiyo cayaab abuuqeenna aawi kii loo cadibo magacay miaabow ceebiyo ciqaab isahay bigradu ku curatayo magacay miyaabow ceebiyo ciqaab cadowgiisa arkaan ka cabsoomiyo magacay miaabow ceebiyo ciqaab isahay bigradu ku curatayo magacay miyaabow ceebiyo cayaab idinkii garaacay kii cafiyayo magacay miaabow ceebiyo ciqaab masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin